أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها بتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام وجعل مصير من خالفه وعساه دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وحا إلهي سبحانه وتعالى بفضله ورحمته wuxuu ilaahay noogu suurtogeliyey maantay oo maalin axada bishan la yidhaaho jamaad ulaakhir labadeedii waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan inoogu suurtogeliyey inaanu ku bilaabanno kitaabkan la yidhaaho almuqadama alxadramiya kitaabkan almuqadamatu alxadramiya waa kitaabkii afaraad tixanihii iyo silsiladii aanu ku wadnay daraasadii fiqhiga alimaamu shaafici kitaabkii afraad oo aanu daraaseynayno oon baranayno waxaanu hore usoo qaadanay kitaabkeennii safiinaha addurar ulbahiya iyo riyaad ulbadiic ayaanu hore usoo qaadanay ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadlihi waraxmatihi wuxuu ilaahay mar kale haddana ina waafajiyey inaanu halkan ku bilaabanno kitaabkan afraad ee la yidhaaho almuqadamatu alxadramiya oo ka mida kutubta muctamadka ama saldhigga u ah madhabka alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala kitaabkan waxaa iskale sheekh magiciisa la yidhaaho cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu abi bakar ibnu moxamed alxaaji ibnu cabdiraxmaan alxadrami الtariimi الshaafiعي sheekha kitaabka qoray oo alifay waxaa magaciisa la dhihi jiray cabdullaahi aabbihiina waxaa la dhihi jiray cabdiraxmaan awowgiina waxaa la dhihi jiray abubakar awowgiis kale waxaa la dhihi jiray moxamed alxaaji ibn cabdiraxmaan sheekha waxa uu usuushiisa iyo xawaashidiisa iyo owlaaddiisa dhan wuxuu ka soo jeedaa qoys ahlulcilmi ah ayuu ka soo jeedaa sheekha waxa uu sheekhu ku dhashay magaalada la yidhaaho tariim tariim waa koonfurta waxay dhacdaa yeman koonfurta yeman magaalo ku taalla ee la yidhaaho tariim ilaa yowminaa haadaa magacaas ayaa loo yaqaanaa tariim magaaladaas magacaas ayaa ilaa yowmina haada loo yaqaanaa waxay ku taal koonfurta yeman halkaasuu ku dhasay sheekh cabdullaahi bnu cabdiraxmaan alxadrami shaafici sanadka taariikha hijrigu markuu ahaa siddeed boqol iyo kontonkii ayuu dhulka yeman gaar ahaan tariim ayuu ku dhashay siddeed boqol iyo kontonkii waa muddo laga joogo shan boqol oo sano wax ka badan shan boqol oo sano wax ka badan ayaa laga joogaa dhalashadii sheekhan sheekh cabdullaahi bn cabdiraxmaan alxadrami shaafici waxaa sheekhu uu ka horeeyey dhalasho ahaanba sheekhan mashhuurka ah ee a'immada shaaficiyada ugu waaweyn ka mida ee la yidhaaho ibnu xajar alhaytami isagaa ka dhalasho horeeyey sheekhan kitaabkan qoray ayaa ka weyn kana dhalasho horeeyey ibnu xajar alhaytami maxaa yeelay ibnu xajar alhaytami isagu wuxuu dhashay sagaal boqol iyo sagaalkii taariikha hijrigu markuu ahaa sagaal boqol iyo sagaal ayuu dhashay ibnu xajar alhaytami oo kutubtiisa mashhuurka ah ummaddu ay wada akhristaan intooda badan gaar ahaan fiqiga shaaficiga wuxuu ka mid yahay culimmadooda arkaanta u ah ibnu xajar alhaytami wuu ka sii da-wen yahay sheekhanu oo uu ka dhalasho horreeyey waa sheekhan la yihaaho sheekh cabdullaahi bnu cabdiraxmaan alxadrami shaafici sheekha dhulkii tariim ee uu ku dhashay ayuu wuxuu ku xafiday qur-aanka kariimka ah isagoo da-diisu ay aada u yar tahay waxaa sheekhu ka mid ahaa mashaayikhdii uu cilmiga uga bartay dhulkan tariim aabbihii ayaa markii hore kutubta mukhtasaraadka cilmiga u bilaabay waa aabbihii sheekha aabbihii oo la dhihi jiray cabdiraxmaan ibni abibakar aabbihiis markuu soo baray mabaadida iyo funuunta yaryarka ah ee cilmiga kabacdi sheekhu waxa uu u rartay oo cilmi uu ugu aaday dhulkan la yidhaaho maka almukarama magaalada barakaysan ee maka almukarama ayuu sheekhu u aaday cilmi inuu ka soo barto wuxuuna sheekhu halkaa kula kulmay sheekhii qaaliga maka ahaan jiray qaaliga maka sheekhii ahaan jiray ee la dhihi jiray burhaanuddiin ibraahimu bnu caliy bni dahiirata alqurashi almaki ayuu halkaa kula kulmay wuxuu kaluu sheekha haddana uu u rartay magaalada maka markuu cilmigii ka bartay magaalada barakaysan almadiinatu almunawara ayuu haddana sheekhu aaday raximahu allahu tacaala wuxuuna halkaas uu kula kulmay oo cilmiga uu ka bartay sheekhii la dhihi jiray naasiruddiin moxamed abulfaraj alcuhmaani ashaafici ayuu magaalada madiinatu almunawara oo haddana sheekhu uga bartay cilmigii sheekha waxaa kaloo ka mid ahaa shuyuukhdiisa ugu waaweyn ee cilmiga uu ka bartay sheekhii la dhihi jiray moxamed ibnu axmed ibnu cabdilaahi baajarfiil ashaafici addawcani alxadrami alcadani ayaa ka mid ahaa shuyuukhda oo cilmiga uu ka bartay sheekhu raximahu llahu tacaala sheekhu ka bacdi wuxuu saldhigiisii ugu dambeeyey uu ka dhigtay oo u soo guuray magaaladan la yidhaaho ashaxar magaalada shexr la yidhaaho halkaasuu sheekhu uu u soo guuray waana magaalada sheekhu qaali uu ka noqday aakhiru cumrigiisii waa dhulka yeman ayay ka mid tahay magaaladaasuu sheekhu uu qaali uu ka noqday aakhiru cumrigiisii sheekhu raximahu llahu tacaala waxaana qaalinimo markaa u doortay dowladdii xilligaas ka talinaysay dhulkan yeman oo suldaankii la dhihi jiray suldaan cabdullaahi alcadani ayaa markaa sheekha u doortay inuu magaalada uu qaali uu ka noqdo sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu qoray kutub fara badan ee mu'alafaada oo islaamka markaa dhaxal u noqday ayuu sheekhu qoray kutubtuu qoray waxaa ka mid ahaa kitaabkan la yidhaaho manaasikulxaj waxaa ka mid ahaa nushat اlkhaaطir fii adkaari اlmusaafir oo uu ku aruuriyey adkaarta uu akhrisanayo qofka musaafirka ah waxaa kaloo ka mid ahaa kutubta sheekhu uu qoray xilyaة اlbarara fii adkaari اlxaji wاlcumra oo sheekhu uga hadlay adkaarta la akhrisanayo qofku markuu xaaji yahay ama uu cumrada u socdo adkaarta uu akhrisanayo waxaa kaloo sheekhu uu qoray kitaab la yidhaaho awraad اlmasaa waالsabaax oo awraadda dikriga la akhristo subax walba iyo galab walba sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu ku geeriyooday dhulkii qaaliga uu ka ahaa shixra la dhihi jiray ayuu sheekhu uu ku geeriyooday wuxuuna sheekhu dhintay sagaal boqol iyo toban iyo sideeddii taariikha hijirigu markuu ahaa lixdii ramadaan bisha ramadaan lixdeedii sagaal boqol toban iyo sideed taariikha hijrigu markuu marayay ayuu sheekhu dhulka yeman uu ku geeriyooday waxaa sheekha markaa cumrigiisu uu jiray ama da-diisu ay jirtay lixdan iyo sideed sano lixdan sideed sano isagoo jira ayuu halkaa sheekhu uu ku geeriyooday raximahu اllahu tacaala raxmat alabraar wa askanahu jannaatin tajri min taxtiha alanhaar waxaa ka mid ahaa turaadka iyo dhaxalka sheekhu uu ka tegey kitaabka maanta aanu bilaabanayno oo aanu halkan aanu ku akhrisanayno almuqadamatu alxadramiya kitaabkana ka mid ahaa dhaxalkii uu sheekhu uu dadka muslimiinta uu uga tegey kitaabkani markaa waxa uu la mid yahay kutubtii hore aanu usoo barannay kitaabkeennii riyaad ulbadiic iyo kitaabkeennii oo safiinaha ahaa ayuu la mid yahay kitaabkan laakiin wuxuu uga duwan yahay wuxuu kitaabku xambaarsan yahay macluumaad fara badan yacni masaa'il fara badan ee anaanu ku soo qaadan durarulbahiya iyo riyaadulbadiic iyo safiinadii anaanu ku soo qaadan ayuu kitaabku oo dheeraad ah ayaanu ku arki doonaa waa yacni masaa'il faahfaahsan oo kutubtii hore aysan ka hadlin ayuu sheekhu uu ka hadli doonaa waxaa kaloo uu dheeraad uu leeyahay kitaabkan nusqo kale oo daarulmanhaaj ay ogaatay oo ewel mafquudo ahaan jirtay oo hore loo waayey ayaa ka bacdi hadda la soo helay nusqadaas oo marka lasoo raacsiiyey oo ah kitaabu ulbeyc laga bilaabo min alhibati ila alfaraa'id kitaabu ulbeyc waa beeca axkaamtiisii waa nusqo horay loo waayey laakiin ka bacdi laga helay makaatibta makaatibta adduunka ka bacdi laga helay ka bacdina waxaa ilxaaq ku sameeyey oo kitaabkii qeybta dambe uga soo daawacay daartan la yidhaaho daarulmanhaaj ayaa gadaal mulxaq uga dhigtay oo soo haleeshiisay kitaabka marka wuxuu dheeraad leeyahay kitaabulbeyc oo hore anaanu ugu soo qaadanin kutubtii hore qaala shaykhu raximah اllahu tacaala qaala shaykhu cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan alxadrami shaafici raximah اllahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi mahad ilaahay ayay u sugnaatay alladii allahaasoo farada calaynaa korkeenna ku waajib yeelay tacalluma sharaa'ici alislaam islaamka shareecooyinkiisa shareecooyinkaa barashadoodii dusheenna allihii ku waajib yeelay ayaan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala idaafada u dhexaysa sharaa'ic iyo alislaam waa idaafa bayaaniya idaafa bayaaniya weyo waxay ka dhigan tahay sharaa'ic hiya alislaamu shareecooyinka oo islaamka ah islaamka barashadiisii allihii nagu waajib yeelay ayaa mahad iska leh sheekhu raximah اllahu tacaala kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay bismi اllaahi الraxmaan الraxiim iyo xamdiga ilaahay bisinkii iyo wuxuu ku bilaabay inuu ilaahay u mahad celiyo subxaanahu wa tacaala isagoo sheekhu markaa ku camal falaya axaadiis fara badan ee nabigeenu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi uu ku ammaanay shay kasta ee muhim ah in lagu bilaabo bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waxaa ka mid ahaa xadiiskii nabiga salى اllahu عalayh wasalam uu yihi kulu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bismi اllaahi الraxmaan الraxiim fahuwa abtar arrin kasta ee muhim ah oo aan lagu bilaaban oo aan lagu furfurin bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waa mid barakadiisu ay yar tahay ayuu ku tilmaamay nabigu salى اllahu عalayh wasalam waxaa kaloo sidaas oo kale soo arooray nebigu salى اllahu عalayه wasalam inuu yihi kulu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bاlxamdu lilah fahuwa أjdam arrin kasta ee muhim ah oo aan lagu bilaabin alxamdu lilah waa arrin aan barako lahayn ayuu ku tilmaamay nebigu salى اllahu عalayه wasalam marka sheekha kitaabkiisu si uu mubaarak u noqdo oo dhaxal islaamka uu ugu noqdo ayuu sheekhu magicii ilaahay iyo alxamdu lilah ayuu kitaabkiisii uu ku bilaabay alxamdu mahadu lilaahi ilaahay ayaa mahad u sugnaatay alladii allahaasoo farada calaynaa dusheenna ku waajib yeelay tacalluma sharaa'ici alislaami islaamka shareecooyinkiisa shareecadaha barashadoodii dusheenna ku waajib yeelay ilaahay nicamtiisa waxaa ka mid a ilaahay ummadda wuxuu ku waajib yeelay in islaamka la fahmo diinta islaamka in la barto leannahu islaamku ma aha keliya inaad ku abtirsato oo afka aad ka sheegato oo tidhaaho anigu muslim ayaan ahay intaa keliyuhu kuma filla waxay u baahan tahay axkaamtii islaamka qofku inuu barto siduu u tukan lahaa siduu u soomi lahaa siduu sakada u bixin lahaa siduu u xajiyi lahaa siduu ganacsiga iyo tijaarada uu u nidaamin lahaa axkaamta iyo habka ilaahay uu u jideeyey dhammaan inuu barto waa waajib cilmiga barashadiisu wuxuu waajib u yahay sida salaadu ay waajib u tahay oo kale walidaalika xadiis waxaa jiray imaamu axmed uu musnadkiisa uu ku wariyey min xadiisi xudayfa ibn اlyamaan saaxibu siri rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wasalam xudayfatu bnu اlyamaan nin ayaa agtiisii ku tukaday markaasuu u yeedhay markuu u yeedhay wuxuu yidhi salaadan imisaa tukanaysay markaasuu wuxuu yidhi mundu arbaciina sana afartan sano xilli laga joogo ayaan salaadan habkan u tukanayay markaasuu xudayfa wuxuu ku yidhi low muta muta calىa gayri fidrati muxamed sala allahu wasalama wabaaraka calayh haddii aad sidan ku dhiman lahayd waxaad ku dhiman lahayd diin aan ahayn diintii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam yacni habkan aad u tukanayso waa hab khaldan oo shareecada islaamka khilaafsan ayuu ula jeedaa idan marka saxaabiga xudayfa ninka agtiisa ku tukanaya wuxuu u sheegay afartan sano cibaadadii uu samaynayay inaysan waxba ka jirin oo diin la-aan uu ku dhiman lahaa hadduu habkaa ku dhiman lahaa sidaas awgeed salaaddii waxaa la mida xajkii waa la mid beecii iyo sakadii iyo soomkiina waa la mid qofku marka waxaa la doonaya tilaab walba uu qaadayo inuu fahmo diintu tilaabta waxa ay ka qabto wa macrifati saxiixi almucaamalati dhaqanka saxda ah barashadiisii allihii nagu waajib yeelay ayaan u mahad celinayna wa faasidahaa faasidi almucaamala dhaqanka midkiisa faasidka ah oon habboonayn barashadiisa allihii nagu waajib yeelay ayaanu ilaahay uga mahad celinayna waxaa sidaas oo kale ilaahay uu waajib ka dhigay cibaadada keliya ma aha dhaqanka dhaqanka saxda ah oo diinta waafaqsan iyo midka khaldanee faasidka ah oo diinta khilaafsan qofku inuu kala barto waa waajib tusaale ahaan nikaaxii nikaaxa maxaa saxa maxaa khaldan dalaaqii midka saxda ah midka khaldan beeca midka saxda ah iyo midka khaldan axkaamul-jinaayaat sidaas oo kale qofka haddii jinaayaad loo geysto oo dhiiggiisa la daadiyo oo laf laga jebiyo oo ilig laga jebiyo oo indhaha laga rido maxaa ka waajibaya sharci ahaan qofku inuu barto waa waajib litacriifi alxalaali litacriif masderkan tafciilka ah waa bimacnaa macrifa ayaa loola jeeda tacriif haddii la yidhaha waa qof kale inaad barto macrifa haddii la yidhahna waa inaad adugu baratid marka masderkan waxaa loola jeedaa bimacna almacrifa waa adugu inaad baratid aa loola jeeda litacriifi alxalaali liajli macrifati alxalaali waalxaraam xalaasha iyo xaaraamta barashadooda darteedna noogu waajib yeelay inaanu sharciga islaamka baranno oo sharciga islaamka baro marka lagu leeyahay maqsadka iyo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye maxaa xalaala maxaad xaaraama inaad kala fahamto sharciga islaamka baro marka lagu leeyahay waa xalaasha iyo xaaraamta inaad kala fahamto maxaa kuu xalaala maxaa kuu xaaraama leanna qofku hadduusan diintii baranin waxaa dhici karta mar walbaba inuu xaaraam isaga dhex jiro uuna isu haysto inuu saxan yahay oo uu toosan yahay maalin maalmaha ka mida waxaa isoo wacay qof dhallinyaro ah markaasuu wuxuu yidhi anigoo toddobadii ku jira oo arooskii ku jira ayaa gabadhii aan soo aroosay waxay igu tiri niyahu adigu ma taqaanaa habka wax loo furo sida wax loo furo ma taqaanaa markaasaan idigu yidhi maxaan u aqoon waaye markaasi waxay tidhi maxaad dhihi lahayd lacalla haddaad ifurayso bal hadda isku day inaad ifurto inaad hadda ifurto bal isku day markaasu waxaan idigu yidhi saddex dalaaq aan kugu furay saddex dalaaqo aan kugu furay marka sheekhu waana isla joognaahe bal ka warran mas'aladaa gabadhaasi ma iga furan tahay mise igama fura waa nidaam ku yimid kaftan iyo cayaar cayaar laakiin nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi halaaثun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi saddex arrimood kaftankoodu waa dhab waa xaqiiqo runtooduna waa run kaftankooduna waa run ayuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam saddexdaa arrimood maxaa ka mid ahaa annikaaxu waalaaq nikaaxa iyo furiinka iyo xoraynta saddexdaas nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay qofku hadduu si kaftama xataa u sameeyo waa xaqiiqo kaftankooda idan marka ninkii dhallinyarada waxaan ku yidhi gabadha way kaa furantay aaduu marka u qariibsaday aaduu u qariibsaday wuxuu yidhi intaasoo maalmood intaasoo habeen ayaan isla dhaqmaynay markaan ereygaa ku dhawaaqay ka bacdi marka waxaan ku yidhi hadda haddaad ogaatay waa kaa xaaraam gabadhan inay ajnabigii kaa noqoto dib uguma laaban kartid ilaa nin kale ay soo guursato marka ulajeeddada waxaa weeye ummaddii iyo mujtamacii waxay u haystaanba diinta islaamka barashadeedu wax laga maarmi karo wax laga maarmi karo oo loogu talagalay dad gaarahu inay bartaan mujtamaca dhan ayaa laga rabaa leanna waxaa weye nikaaxaagii dalaaqaagii ganacsigaagii cibaadadaadii ayaa ku xihan islaamkii litacriifi alxalaali waalxaraam liajli macrifati alxalaali waalxaraam xalaasha iyo xaaraamta barashadooda darteed ayuu ilaahay noogu waajib yeelay shareecada islaamka inaanu baranno wa jacala ilaahay wuxuu ka yeelay ma'aala man shaksi ciribtiisa dambe ilaahay wuxuu ka dhigay shaksigaasoo calima daalika calima waa bimacnaa carafa huna bimacnaa carafa ayaa loo jeeda wa jacala ilaahay wuxuu ka dhigay ma'aala man shaksi ciribtiisa dambe ilaahay wuxuu ka dhigay shaksigaasoo calima bartay daalika almadkuur kaa la soo sheego min sharaa'ic alislaam shareecadaha islaamka qofkii barta ciribtiisa ilaahay wuxuu ka dhigay wa camila kuna dhaqma bihi bilmadkuur kaa la soo sheegay oo uu wuxuu bartay ku camal falay wa camila ku camal falay bihi ay bimaa calima wixii uu bartayna ku camal falay ilaahay qofkaa ciribtiisa wuxuu ka dhigay alkhuluuda ku waarid fii daari isalaam daarta nabadgelyada inuu ku waarayo daarta nabadgelyada maxaa loola jeedaa waa jannada daarta nabadgelyada oo wax walboo aafo iyo dhibaato looga badbaadayo naciim aafo aysan ku jirin ilaa naciim oo maahane oo naciim oo dhan ilaahay uu ku kulmiyey daartaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala oo ciribtiisa uu ka dhigay inuu ku waarayo waa qofkee qofkii laba shardi laga helo alcilmu waalcamalu bih sheekhu wuxuu yidhi wajacala ma'aala man calima daalika qofkii waxa aan soo sheegnay yacni barta wa camila bihi haddana ku camal fala alcilmu waalcamalu bihi qofkii cilmiga shareecada islaamka barta haddana ku camal fala ee dhaqan geliya ilaahay subxaanahu wa tacaala ciribtiisa dambe qofkaa wuxuu u ballan qaaday alkhuluuda fii daari isalaam inuu daarusalaam uu ku waari doono waana nolosha waxa dhan oo maqsadka aan u noolnahayba waxa la raadinayana waa intaas maqsadka ulajeeddada aanu rabno inaan xaqiijinno iyo hadafka aanu u noolnahayba maxay tahay alwusuul ilaa daari isalaam waa inaan gaarno daarusalaam inaan gaarno weyo ulajeeddada loo nool yahay waxaan kale waa iska asbaab adduunyadan lagu nool yahay macaashka noloshan la raadinayo waa iska asbaab mooye hadafka ugu weyn waa qofka in ilaahay ridihiisa uu gaaro hadafka ugu weyn oo la xaqiijinayo waa qofka inuu gaaro yacni nolosha weligeed lagu waarayo oo daarusalaam oo ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala nin sheekha hadda ka hor waxaa jiray waxaa u yimid nin dhallinyaro ah isagoo muddo dheeruu sheekhu duruusta faafinayay ilaa soddon sano afartan sano markaasuu wuxuu yidhi yaa sheekh ilaa kam tadrus haadihi duruus sheekhow imisaa duruustan aada dul fadhisay waqad wasala annaasu ila alqamar dadkii dayaxay gaareen adiguna weligaa waxaan ku arki jiray meeshan adigoo kitaab la fadhiyo uun dadkiina dayax gacmeed ayaa la tegey oo adduunyaa la tegey markaasuu sheekhu wuxuu ku yidhi haadaa makhluuqun wasala ilaa makhluuq wa naxnu naqsid an nasila ila alkhaaliq waxa aada sheegayso dayaxaa la tegey aada leedahay waa makhluuq makhluuq gaaray dayaxu waa makhluuq makhluuq makhluuq gaaray laakiin inagu meesha waxaan u fadhinaa allaha khaaliqa inaanu gaarno ridihiis taasi ammaan ma ahanuu yidhi makhluuq daciifoo makhluuq daciifa gaaray weeye waxa aada adigu ka dhigayso haqaafo iyo ilbaxnimo iyo xadaaro aad ka dhigayso taas wey laakiin anigu wuxuu yidhi soddon sano afartan sano meeshan waxaan u fadhiyaa an nasila ila alkhaaliq allaha khaaliqa inaan gaarno ridihiisa yaan inagu meesha u fadhinaa laakiin wuxuu yidhi yaa waladii anta lam tasil ila alqamar walaa darasta duruus alislaamiya laakiin wiilkaygii adiga waxaan kuu sheegi yidhi kuwii dayax gacmeedka gaarayna ma tihid kuwii soddon sano casharada diinta islaamka faafinayana ma tihiduu yidhi dhexdoodaad ku dhuntay adigu dhallinyaro sidaas ahaa jira oo maantao dhan derbiga iska fadhiyo maantao dhan waxay ku sheekaynayaan hebelaa dayax gacmeed gaaray oo adigu ma gaartay hebelaa intaa fadhiyay hebelaa wax sameeyey hebelaa wax sameeyey adigu maxaad haysaa wey marka adiga waxaa la rabaa horumar inaad gaartid mid diineed iyo mid adduunyada mid aakhiradaada labadaba aad gaartid laakiin inaad ku mashquulsho uun hebelaa wax gaaray ma aha hebelaa wax gaaray in cumriga aad isaga dhammayso ma ahan marka sheekhu wuxuu ku yidhi war wiilkaygiio kuwii dayax gacmeedka gaarana ma tihid kuwii masaajidda u fadhiyooo ilaahay khaaliqa doonayay ridihiisa inay gaaraanna ma tihid u yidhi adigu labadii dhexdoodaad ku luntay labadii dhexdoodii ayaad ku luntay wuxuu yidhi marka sheekhu wajacala ilaahay wuxuu ka yeelay masiira man shaksi makaanu ahaanshadiisa meesha ciribta dambe uu ahaanayo shaksigaasoo khaalafahu ilaahay khilaafay wa casaahu ilaahay ku caasi garoobay daara alintiqaami daarta aar gudashada daarta ilaahay uu uga aargudanayo kuwii ku caasiyey waa naarta walciyaadu biاllah naartaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hoy iyo cirib xumo ilaahay uu uga dhigay qofkii ilaahay khilaafay oo diinta islaamkii baran waaya ku dhaqmi maaya halkaasaa hoy u noqon wa ashhadu waxaan qiriyuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila اllahu ilaahay maahan waxdahu munfaridan keligiis xaal uu yahay ilaahay laa shariika wax shirko la'ah lahu ilaahay uma sugnaanin qof ilaahay shirko la'ah almaanu allahaasoo almaanu nagu galladaystay binicam nicmooyin fara badan ilaahay nagu galladaystay nicmooyinkaasoo aljisaami ee waaweyn nicmooyin fara badanoo waaweyn oy ugu weyn tahay nicmat اliimaani waalislaam nicmadda iimaanka iyo islaamnimada in ilaahay kugu hanuuniyey oo diinta ilaahay uu kuu furay oo diinta ilaahay uu ku jeclaysiiyey waa ajalu nicmati اllaahi tacaala nicamka ilaahay nicmada ugu weyn waxababa ilaykum اliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuq wاlcisyaan ulaa'ika hum اraashiduun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi iimaankiiyuu ilaahay idin jeclaysiiyey qalbigiinniiyuu ilaahay ku qurxiyey iimaankaa idinla qorxoon diintaa idinla qorxoon gaalnimadii iyo macsiyadii iyo dembigii ayuu ilaahay idin nacsiiyey ulaa'ika hum اraashiduun kuwaasi waa kuwii hanuunay oo jidkii ilaahay qaaday xababa ilaykum اliimaan wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan ulaa'ika hum اraashiduun kuwaasi kuwa toosan way nasأl اllaha tacaala an yajcalana minhum kuwaas ilahay nagu daro ilaahay diinta uu jeclaysiiyey وأشhهd waxaan kaloon qiri yihi sheekhu raximah الlahu taعaalى أna muحamada نabiy llaahi mxamed salى الlahu عalayhi wasalam cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay warasuuluhu ilaahay rasuulkiisi inuu yahay rasuulkaasoo almabcuuثu ee khalqiga dhan loo soo diray raxmatan xaalu yahay isagoo naxariis ah loo soo diray lilanaami makhluuqa dhanna loo soo diray isagoo naxariis ah oo nebigeena salى الlahu عalayhi wasalam caalamka dhan uu naxariis u ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nabiga risaaladiisu caalamiyay ahayd ama ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd risaala qaasira calaa aqwaamihim waa risaalo waxay ahayd iyo fartiin ku gaaban qoomkii iyo waddamadii iyo qabiilkii ay ka soo jeedeen uunbaa loo soo diri jiray rusushii ka horreysay nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam amaa nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam risaaladiisa iyo raxmaddiisu caam ayay ahayd nabiga salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkaasu almabcuuثu ee la soo diray raxmatan naxariis xaaluu yahay lilanaam makhluuqa isagoo naxariis u ah loo soo diray salى اllahu عalayhi wasalam wacalى aalihi wasaxbihi aalkiisa iyo asxaabtiisiina allah u naxariisto asxaabtaasoo albararati ee baariyaalka ahaa asxaabtaasoo alkiraami ee wanwanaagsanaa wa bacdu bacdu maa dukira kii lasoo sheegay ka bacdi min albasmala waalxamdala waasalaati waasalaami calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam bisinkii iyo xamdigii iyo salligii nabiga sala allahu calayhi wasalam intaa ka bacdi فhada kitaabkani mukhtasaru waa kitaab lasoo gaabiyey kitaab aada u weyn ma ahan kitaabka mukhtasarka waxaa la yidhaha maa qala lafduhu wa kahura macnaah maa qala lafduhu waa kitaabka xajmigiisu uu yar yahay wa kahura macnaah laakiin macaani fara badan xambaarsan xajmigiisu wuu yar yahay laakiin haddana wuxuu xambaarsan yahay wax weyn kaasaa waxaa la yidhaha mukhtasar wabacdu intaa ka bacdi fahaada kitaabkani mukhtasarun waa kitaab lasoo gaabiyey mukhtasarkaasoo laabudda likulli muslim muslim kasta ay laga maarmaan u tahay min macrifatihi kitaabkan mukhtasarkaa barashadiisa qof walba oo muslim ah muhim ayay u tahay inuu kitaabkan uu barto aw amase macrifati milihi ama kitaabkan mukhtasarkaa kitaab la mida barashadiisa ay laga maarmaan u tahay qof walba oo muslim ah ama kitaabkan hadduusan baranayn mid la mida oo waxa uu ka hadlayo kale ka hadlaya oo diintii islaamka xalaashii iyo xaaraamtii salaadii iyo sakadii iyo xajkii ka hadlaya kitaabkan kitaab la mida ama waa inuu barto ama kan waa inuu barto qof walba oo muslim ah fayatacayanu waxaa caynoobay oo waajib kugu noqonaya gaar ah alihtimaamu danayn bihi bi hada almukhtasar kitaabkan inaad aada u danayso ood aada uga murugtid oo waktigaaga aad ku mashquushid waa muhim waa waajib wa ishaacatuhu iyo kitaabkan faafintiisa fi lbuldaan magaalooyinka islaamka haddana inaad ku faafisid waa mutacayin aada u maaragtaa kuugu caynoobiyo waajib kuugu noqon faas'alu اllaha ilaahay waxaan weydiisan uu yihi sheekhu an yanfaca bihi bihada almukhtasar kitaabkan mukhtasarka ah inuu ilaahay ummadda ku anfaco ayaan ilaahay weydiisan waqad qabila allahu dacwatahu sheekha ducadiisiina ilaahay waa aqbalay xayثu intafaca bihi اlmuslimuun أكثر من خمسة قرون مسلمينtu kitaabkan waxay ku nafciyeen شhan qarni wax ka badan شhan qarni wax ka badan شhan boqoloo sano wax ka badan ayaa kitaabkan lasoo akhrisanayay waana la daraasayn doonaa ilaa qiyaami الsaaعة in shاء allahu taعaalى faأsأl الlaha ilaahay waxaan weydiisan u yihi sheekhu an yanfaca bihi bihada الmkhtasari kitaabkan mukhtasarka ah in ummadda muslimiinta ilaahay ku anfaco wa an yajcala jamcii aniga kulmintayda lahu kitaabkan aan kulmiyey oon soo aruuriyey inuu ilaahay ka dhigo khaalisan mid saafi ah qoraalka kitaabkan aan qoray aruurinta kitaabkan cilmigiisa aan aruuriyey waxaan ilaahay weydiisan inuu ilaahay ka dhigo khaalis mid saafi u ah liwajhihi اlkariim ilaahay wejigiisa wanaagsan bimacnaa daatiya loola jeeda ilaahay daatadiisa wax khaalis ahoo ilaahay dartii loo qoray kitaab ilaahay dartii loo alifay oo maqsad kale iyo ulajeeddo kale aan laga lahayn oo ha lagugu ammaano iyo magac makhluuqaadka dhexdooda uga hel ulajeeddadeedu aysan ahayn ee maqsadkaygu uu yahay liajli illaah ilaahay ridihiisa inaan ku gaaro inuu ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay weydiisan allah subxaana wa tacaala aamin